magaalada muqdisho leka dacfur iyo xarunta horumaryo u kaxal abuurkii fikradaha casriga ee beero taasoo yaha kordhiidii wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye iyo xarunta wasabka dacfur iyo wasaaradda beeraha iyo waraabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya walibana gobro ku hayay munaasabadda daafuurka madaxda sheelduwan ee wasaaradda wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye iyo weliba uuse tilmaamay muhiimadda xaruntan iyo in lata walhasaarowka dalka shaqa abuurka dhallinyarada iyo horumaryowka teknolojiyadda beero xaruntii ugu horraysay ee loogu talagalay inay horumariso halabuurka casriga ah ee beeraha inay horumariso waxaanu ugu talagalnay inaannu ku taageerno dhallinyarada soomaaliyeed ee jaamacadaha ka soo baxaysa ee doonaysa inay maskaxdooda ka shaqaysiiyaan oo sameeyaan fikir cusub halabuur cusub oo beeraha inay sameeyaan dadka researcheriska ah ama dadka sameeya daraasadaha sameeya ayaannu u furnay aanu ku taageeri doonnaa halkanay imaan doonaan fikirada ay wadaan ay doonayaan inay maskaxdooda kaga shaqaysiiyaan wax casriya ku keenaan ayaannu ku taageeraynaa haddii ilaahay idanka ka dhigo wasaaraddu ku taageeri doontaa kula socon doontaa waxaan dhegaystay allaha u naxariisto abwaan weyn sooraan oo dhallinyaro jaamacad ka baxday u khudbadaynaya oo leh adeer annaku shaqa idima siinandhowrsana wa laydin soo barayey marka annaga shaqahana weydiinina idinku shaqa noo abuura oo idinku wax fikera oo adduunka horumarka ad aragtay ee diyaarado leh ee horumar leh ee tiknolojiya leh maxaa la dhahaya wixii hadda soo baxay artificial intelligency leh dad jaamacada ka soo baxaa lifaaya ay maskaxdooda ka imaanaysaa oo facebookan aan ku waalanayn leh oo twitterkan aan ku waalanan leh arday waay arday ayaa fikiray halabuurkaa sameeyey adduunka oo dhan maskaxdoodii qabsatay kulligan aan ku taxanna marka innaka maskaxsayna kuma jirto dabcan haa wayna ku jirtaa laakiin laga yaabee dowladdoodu sidaay u taageerayso iyo sidaan annaku u taageerayno dowlad ahaan ama afrika oo dhanba inay ka diciifsan tahay sida adduunku dadka halabuur kale u taageeraan inay kala duwan taha dhici karta marka maanta wasaaradda beeraha waxaa sharaf noo ah inaannu halkan maanta ka furno xaruntii hay-ad dowladeed furto ee ugu horraysay ee taageeraysa halabuurka sidaad arkaysaan waxaannu ku taageeraynaayoo annaku aan u dhisaangaraynay dhallinyarada ku fekeraya wax la xidhiidha beeraha horumarintooda laakiin inta hay-adaha kale dowladduna soo gaarayaan kuwa kale xataa waa taageeraynaa hadday diyaarad ka shaqaynayaan waa taageeraynaa halkanay ku fekeri karaan xarunta wasaaradda hay-ad dowladeeda hadday ka hadlayaan tiknolojiya waa taageeraynaa hadday ka hadlayaan cilmiga maaragtay kale ay ka fekerayaan ilaa inta hay-adaha kale iyo qaranku samaynayo meel tan la mida oo weyn annaku qof kasta oo soomaaliya oo ardaya oo waxbartay oo doonaya inuu maskaxdiisa ka shaqaysiiyo oo wax soo saaro maskaxdiisa shiilo wax cusub keeno wax horumar leh keeno ayaa halkan lagu taageeraya nala soo xidhiidha agaasimayaasha waxay amar ku qabaan kontaktigiisii waa qorantahay xarunta dhallinyarada soomaaliyeed halabuurka soomaaliyeed mufakiriinta soomaaliyeed baanu ku marti qaadaynaa inay nala soo xidhiidhaan sbace baan siinaynaa kafe baan siinaynaa shah baan siinaynaa taageeraan siinaynaa waxay ku fekerayaan inay ka midha dhaliyaan taageera baanu siinaynaa aad iyo aad baan u mahadsanta xaruntan horumaryowka hal abuurka iyo fikradaha casriga ee beero iyo markiin koreyti laku hirgeli wasaaradda beeraha xukuumadda federaalk soomaaliya waliban iyo inaga da doontay meelnahakabandhi ka doona fikradaha casriga ee beero